bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaaso a taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha setembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona dagaalladu ay ahayeen kuwo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo sidoo kale hubka noocyadiisa culus oo loo adeegsanayay fariisiin ay ku lahaayeen deegaanka janaal ee ciidamada midowda afrika ka socda ee amisom ee howlgalka u jooga gudaha dalka soomaaliya dagaalada ayaa ahaa kuwo ay soo qorsheeyeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaana la sheegay in muddo saacadaha dagaal socday kadib ay gacanta u gashay deegaankaasi ciidankii maleeshiyaadka al-shabaab ee goobtaasi weerarka ku qaaday waxaana la sheegay inay jareen gebi ahaanba buundadii deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona aan la ogeyn halka ciribijaan ay dhigeen ciidamadii midowda afrika ee amisom ee ka socday waddanka uganda ee fariisinka ama saldhigga kula ah halkaasi wararka laga helaya deegaanka janaale ama ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ee ku sugan halka waxaay sheegayaan in haatan si buuxda gacanta ay ku hayaan janaale maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kalena ay ku sugan yihiin goobihii hore ay ugu sugnaayeen ciidamada midowda afrika ee amisom waxay dadka qaar sheegeen inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh balse aan weli loo ogolaan inay gudaha u golaan xaruntii hore ay ugu sugnaayeen ciidamada midowda afrika ee amisom ee ku taalay deegaanka janaale waa kan mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ah ee ku sugan janaale oo la hadlay bahda warbaahinta kadib dagaalka markii uu ka istaagay halkaasi
saakii wax janaal ka dhex markay ugu yartahay hal muddo hal saaca la dagaalamaya halbad al-shabaab iyo kuwa burundiiska dagaalka waxaa soo qaaday shabaab yaa hadda goob goobta ay weerareen waa iska nabadda xaaladeeda hadda waa degantahay magaalada geeskeeda waaye oo xarunta u ahaa jadiyed ugandeedka hore xaruntiisa ha hadda meesha shabaabaa ku filan dhimashigii dhaawac labadaba mid maarkin dhaawacna waa jiraa nalle waa dhimashina waa ku jiraa nololna waa lagu hayaa manna suna xerigay kuwa jiraan dadka waa la soo ceeriy mas-uuliyiintii oo dowladda haddaa gurmudka soo socdaa la sheegaa kulli buuqoo dhankiisa gacanku dhigista degmada janaale ee al-shabaab waxaa sidoo kale xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose cabdifataax cabdulla xasan kaasoo tilmaamay in haatan ay ku wajahan yihiin janaale si ay mar kale dib gacanta ugu dhigaan halkaasi asigoo tilmaamay inay go-an tahay gebi ahaanba buundadii degmadaasi
soo weeraray xeradii amisom baa dagaal xun ka dhacay marka kulley hadda warbixinada ugu dambeysay dadka deegaanka iyo kulley lagu soo gaarsiiyeen iyo saraakiisha qaarkoodba in deegaankaasi ay maaragtay maaragtay xeradii la weeraray ee nimankii gareen baa loo soo sheegay ma garatay guud ahaan deegaanka waa la wareegay guud ahaan kulle xerada waa meesha laga looga harimayo saldhigii waa ciidanka haddii saldhig ciidameed nin la wareegana hadee dadka shacabka asaa u talin lahay ma garatay meeshaas laakiin hadda waabo waxaan karti u saaranahay babigii buundadii jareen marka hadda waa buunda buundaa sugayna oo gaarigii buundada ahaa maxmalkaa la keenaya hadda aan sugaynaa waqti dhow hadda magaalada dib aan ugu laabanayna ma garan wallaahi niho kulligood isgaarsiintii baa jaran oo qof dambaradii iyo kulligii saliidkoodii markaa waxno maxaa la yidhahdaa isgaarsiintii baa maqan marka kulligii laga yaaba in maaragtay ayaga naftirtooda dhinac maaragtay dib u qorasho inay sameeyaan waa dhici kartaa ma garatay xaday kara male meesha waa lagu dagaalamay haddana nimankiina jawaaba loo sheegay had anagana waa ku foolneenayo hadda maaragtay inaa sida ugu dhaqsiga badan magaalada ugu saarnaarabnaa iyo iyo saldhigii ay qabto ma aha markii ugu horraysay oo goob ciidanka amisom ay ku sugan yihiin ay al-shabaab gacanta ku dhigaan weerar intay ku qaadaan waxaana arrinta sidoo kale imaanaysaa xilli kal hore qayba ka mida gobolada koofureed ee dalka soomaaliya gaar ahaan fariisimada ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanada gobolka shabeellaha hoose ay gacanta ugu dhigeen al-shabaab kuwaasoo khasaarooyin kala duwanna horey ugu geystay ciidamada midowda afrika ee amisom saraakiisha amisom weli kamaysan hadlin weerarka lagu qabsaday janaale aruurnimadii hore ee saakay ayadoo sidoo kalena aysan jirin weli cid ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya marka laga reebo maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ka hadashay arrinta gacanku dhigista shabeellaha hoose gaar ahaan degmada janaale ee maleeshiyaadka al shabaab oo la sheegaya beryihii lasoo dhaafay inay luminayeen gacan ku-haynta goobo dhowr oo ka tirsan koonfurta dalka soomaaliya shan iyo labaatan xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka mooshin lagu laalaya kii horey looga soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana mudanayaashan oo gaaraya boqol labaatan iyo shantan xubnood ay sheegayaan inuu mooshinkaasi yahay mid sharci darro ah aanan haysan ahaanshaha ama sidii uu mooshin ku istaagnaa lahaa ama xeerka mooshinka loogu talagalay ayadoo sidoo kale ay ku eedeynayaan xildhibaanada mooshinka keenay inay ka been abuurteen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxayna sidoo kale tilmaameen qaarkood inay horey u geeriyoodeen halka kuwo kalena ay sheegeen inay isaga baxeen mooshinkan kal hore tan inta uusan soo ifbixin ka hor ayadoo ay tilmaameen inuu mooshinka yahay mid si sharci darra ah haatan ku socda kuna yimid xarunta baarlamaanka soomaaliya guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaana loo gudbiyey mooshinkan oo ay ku saxiixan yihiin boqol shan iyo labaatankan mudan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ka oo ujeedkiisu yahay in lagu laalo mooshinkii horey looga soo gudbiyey madaxweynaha soomaaliya ee ay ku xusnaayeen eedeymaha dhowrka ah ee loo soo jeedinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka oo ujeedkiisa uu ahaa in xilka loogaga qaado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abshiruub oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee mooshinka laalista gudbiyey ayaa akhriyey mooshinkan iyo waxyaabaha ay cuskadeen
mooshin sharci ah ayaa xildhibaana in ka badan xildhibaana ka badan boqol labaatan iyo shan xildhibaan waxay caawa u gudbiyeen xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka taariikhdu markay ahayd soddon iyo kowda bisha sideed laba kun iyo shan iyo tobanka tixraaca lambarkiisa mooshinkaas waxaa waaya todoba boqol labaatan iyo afar waxaana ku saxiixan xafiiska guddoomiyaha xogeen ka mid ah u saxiixay maadaama mooshinkaas uu sharciya uuna galay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka mooshinkaas haddaan bilaabo jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xildhibaanada baarlamaanka ku guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ku socdaa ujeedo soo jeedin laaris mooshinka iyo eedeymaha aan sharciga waafaqsaneyn ee ka soo horjeeda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudanagu doonayay annagu ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed ee magacyadooda iyo seexiyadooda hoos ku cad yihiin waxaanu soo jeedinaynaa oo diidan lahay mooshinka aan sharciga waafaqsaneyn ee ay wadaan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo ku soo been abuurtay tiro badan oo xildhibaano ah oo ay ku soo darsadeen mooshinka iyagoo aan waxba ka ogeyn qaarkood hore uga baxeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa tilmaamay in ay dhowaan la dhisi doono maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe xilli ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayeen qaybo ka mida gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho qabanqaabada ku aadan meelmarinta qabsoomidda shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu sheegay in dhowaan uu gaari doono jowhar iyo sidoo kale beledweyne halkaasuu kulamo u kula qaadan doono waxgaradka labada gobol ka soo jeedo sidii loosii ambaqaadi lahaa meelmarinta samaynta maamul goboleedka labadaasi gobol waxauna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke in dowladda dadaal ay u geli doonto sidii lagu hirgelin lahaa maamul goboleedyadaasi dhinaca kale ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu ka hadlay arrinta la xidhiirta doorashooyinka la filaya sannadda labada kun lix iyo toban inay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya taa uu tilmaamay in mudanayaasha baarlamaanka aynan soo doora doonin odayaal ama oday dhaqameedyo laga soo aruuriyey deegaanada kala duwan ee dalka soomaaliya balse qaab ka duwan loo wajihi doono doorashada soo socota maadaama ay dhicisowday inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah haddana waxa uu sheegay in xukuumadda ay bedeli doonto qaabkii doorashooyinkii hore loo galay
waxaan gaari weynay oo weli aan gaarin waxaweye habafaan waxaan idinka rabaa waxa u dhexeey boqol iyo soddon shanta oday iyo hal qof iyo hal qof wax badan baa u dhexeey waxaasna asada ka jirta insha allah inaad taladiina ka diibataan in meesha iyo sida looga tallaabsana gabadha kuma dhexi tobanka runtii aad kala hortaan qaybo dastuurka iyo doorashooyinka dhacaya iyo dhisida dowladgoboleedyada waa isku xidhanyihin waxyaaba badan ayaa boorta isku jira oo isku xidhan loo baahan yahay kulligood in la dhamaysto ayaa boorta iskugu jira oo isku xidhan loo baahan yahay kulligood in la dhamaysto waxaan rajaynaynaa hadda runtii processkan aan bilownay ee ah hiiraan iyo jowhar oo meelaha aan tegay uma tegayna daawasho iyo maaragtay iyo fasax waxaan ugu tegay arrin la xalishay marka insha allah haddaan rajaynaya inaan hiiraan iyo jowharna tago waxaan waxaan rabnaa gobolka maamulgoboleedkaas hadda in si dhaqsa hadin loo dhammaystiro sababta waxa weeye dawladdu waxyaabaha hadda dastuurku qoran ee dib loo eegay waxaa ka mid ah haddii aqal sare la sameynay dowlad goboleedyadii aan fadhin aan wada fadhin aqal sare lama aadin hadalka ra-iisul wasaaraha ee ku aadan dhismaha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamul goboleedka loogu talagalay waxa uu imaanayaa xili wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk xukuumadda soomaaliya ay shaaca ka qaaday in dib udhac uu ku yimid xilligii la filayay inuu qabsoomo shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo lagu waday siddeedda bishan inuu dhaco balse arrintaasi ay mar kale dib u dhacday waxayna sheegeen in la dedeji doono arrimataa la xidhiirta dhismaha maamulkaasi loo yegleelayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ahlu sunnada dhuusamareebna waxa ay qaadacday ismaamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xilli ay tilmaamayaan in maamulkooda uu ka arrimiyo gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka ahlu sunna ee dhuusamareeb maxamed sheekh maxamed shaakir ayaa tilmaamay inay tahay arrintaasi midaan laga fiirsan dowladda federaalk ee soomaaliyana horeyba ay ugu bareertay in deegaano maamulo leh ay ka kordhisa maamullo kale sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in koox yar oo ay dowladdu qorsho gaara ka leedahay ay ku sugan yihiin dhuusamareeb ayna hore ugu samaysay maamul xilli ay jireen maamul ay hogaaminaysa ahlusunna wal-jameeca ka oo ka arriminayay deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida hadalka u dhigay sheekh maxamed shaakir madaxweynaha dhuusamareeb ee culimaawdiinka ahlusunna wal-jameeca
xaqaaqada dadka ayaan kaaga waramayaa waxaad ogtahay dowladda federaalka inay dhaheen waxaanu dhisaynaa gobolada dhexe cudub iyo galguduuda maamul u dhisaynaa mar dambana iyadoo og in maamul ka jiro mudug qayb ka mid ah iyadoo sidaasa beesha caalamka ay sidaa maqashiinayeen bacda soomaaliyeedna ay maqashiinayeen soomaaliyana ay ogeed in maamul ka jiro halka dowladda federaalka waa ay ka noqdeen dadkii ay keeneen iyaduna waa ka noqdeen meelihii maamulku ka jiray waxayna ku ekaadeen meelihii maamulka uuse ka jira waxa weeye midaanna sidii oo kale uga noqon doonaan hadday hadda iska dhaga tiraan oo beesha caalamka beesa looga raadiyo laba gobolaan dhisaynaa oo hiiraan iyo la yidhaahdo shabeellada dhexe laba gobolaa shabab kala gooyaba weeyaba isooda xiraba hadeerta hiiraan waxaa ka taliya maamulka gobolada dhexe dowlad goboleedka gobolada dhexe dowladana siday midkaa uga noqotay kana uga noqon doontaa hadhow haddii beesa lagu helayo haddii lagu waayaba ugu dambeynna urur goboleedka igad ayaa waxa ay ugu baaqeen odayaashii waxgaradka gobolada koonfur galbeed soomaaliya in si cadaalad ah loo qaybiyo baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo xilli maalintii shalay ay booqasho ku tageen magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiintan ka socotay urur goboleedka igad uu hogaaminayay jamaal axmed ayaa waxa ay sheegeen in ujeedkooda uu yahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habka iyo sida ay wax ugu soconayaan koonfur galbeed soomaaliya waxuuna ugu baaqay dhinacyada halkaasi ku sugan in si cadaaladda loo qaybiyo xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen eedeymo dhowr ah oo loo jeedinaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ku aadan sadbursiga ku salaysan soo xulista xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee laga filayo dhowaan in halkaasi lagaga dhawaaqo baarlamaan maamulkaas oo uu yeesho waxa uu tilmaamay mas-uulkan ka socda urur goboleedka igad inuu la kulmay dhinacyada kala duwan ayna rajaynayaan in si cadaaladda loo qaybiyo maamulkaasi asigoona tilmaamay in urur goboleedka igad mar walba ay u taagan tahay sidii ay uga laheyd waxa ay danaynayaan shacabka soomaaliyeed xilli lagu eedeynayay igad in faragelin ay ku samayso maamulada loo samaynayo gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu